jaamac waa mahadsan tahay ismaaciil sheekh khaliif agaasimaha radio hidda muqdisho waxaa dhaawac ka soo gaaray qaarka dambe ee sinta kadib qarax loogu xiro gaarigiisa xilli uu kasoo baxay mid kamida tifyada maxalliga muqdisho ku yaal oo lagu magacaabo calton t v barnaamijna uu kasii dayn jiray waxaa la ii sheegay in markii uu kasoo baxo barnaamijka gaarigiisoo banaanka yaalay uu galay kadibna uu dhaqaaqay waxyar kadibse qaraxa uu haleelay ismaaciil sheekh khaliif agaasimaha ee radio maxalli ah oo hidda radio la yidhaahdo dhaawaciisa wuxuu asiibay qeybta dambe jirkiisa gaar ahaan sinta iyo lugta maaragtay meesha iska galaan kadibna gurma deg dega ayuu helo oo waxaa loo qaaday goobaha caafimaad gaar ahaan isbitaalka ex dictor ee ordugan hosbitaal ayaa hadda lagula tacaala xaaladiisa wuxuuna ku jiraa qeybta qalliinka oo weli dhakhaatiirta ay gacanta ku hayaan jaamac wayo waan u imaanaynaa xaaladiisa caafimaad iyo meesha hadda ay wax marayso laakiin waxaad bal sawir naga siisaa inta aad ka og tahay qaraxa siduu u dhacay iyo baaxadiisa qaraxa wuxuu ahaa mid lagu xiray gaariga weriye ismaaciil sheekh khaliif agaasimaha radio hiddo waxaa lagu xiray kursiga darawalka ama kursiga uu fadhiisanayay markay tan gaariga la kaxayo kadibna wax yar uu dhaqaaqay oo xaruntan t v maxaliga oo ku yaala degmada waaberi xaafadda march uu ka baxayay ayuu qaraxu ku dhacay qaraxana wuxuu ahaa waxyaabaha qarxa ee inta badan kursiga hoose darawalka la geliyo oo ah kuwa lagu beegsado shakhsiyaadka gaariga wada inta badanna dhaawac xoogan uu kasoo gaaro waxaana dhacda qaraxyada noocan oo muqdisho in muddaaba ka jiray maalmihii dambena aad mooda inay soo laabteen kuwa kasaaro xoogan qofka gaarsiiya inta badanna dadku ay kasoo gaaraan dhaawacyo culus gaar ahaan in qeybta hoose jirka qofku dhib weyn uu gaaro qaarkoodna u dhintaan waxaadna og tahay in maalin ka hor qarax saas oo kale lagu dilay agaasimo waaxeed ka tirsanaa wasaaradda boosta isgaarsiinta cabdiqaadir booliska ama ciidamada amnigu ma ka hadleen qaraxyadan soo noqnoqday ee baabuurta la isugu xiraya noocay yihiin ma kuwo banaanka laga hagayaa mise waa kuwa culayska iyo qofka inuu ku fadhiisto loogu talagalay sidee buu qaraxu u dhacaa marnaba ma sharxeen hay-adaha amniga soomaaliya marna faahfaahin maysa ka bixin qaraxyadan iyo qaabka yihiin sidoo kale wax xoga maysa ka bixin qaabka qaraxyadan ay u suura gashay in lagu xiro qofka gaarigiisa iyo siyaabaha maadaama qofka gaarigiisa uu xoran yahay waxaad la socotaa in xildhibaanada golaha shacabka qaarkood qaraxyo loogu xoray oo dhaawacyo culus ay kasoo gaareen sida xildhibaan borow oo dhaawaciisa dalka dibadiisa loo qaaday xukuumaddu faahfaahin maysa ka bixin qaraxa waxaa dhawaan ku dhintay agaasimo ka tirsan wasaaradda boostada wax xoga lagama hayo qaabkuu yahay iyo siduu ku dhacay dhowaan waxaa qarax kan oo kale ka badbaado xildhibaan daahir amiin jeesow oo kamid a golaha shacabka iyo ismaaciil sheekh khaliif oo dhaawac oo kasoo gaaray waxaad nala wadaagtay in uu hadda agaasimuhu ku jiro isbitaalka oo weli daaweyntii ay socoto qolka qalliinka inta aada xog ka hayso inkastoo dhakhaatiirtu ay tahay inay ka hadlaan xogta rasmiga xaaladda weriye ismaaciil sheekh khaliif iyo heerka dhaawaca uu gaarsiisan yahay haddana dadka dul taagan oo qaar kamid a saxaafadu ay joogaan isbitaalka ordugan hosbitaal ee digfir ismaaciil xaaladiisu ay fiican tahay wuu hadlayay saxafiyiinta iyo dadka heelka uu kala garan karay wuu la hadlayay jawaabo ayuu bixinayay waxaana uu galay kadib qeybta qalliinku hadday gacanta ku hayaan waxaa la ii sheegay in hilibka sinta iyo jirkiisa dhaawac xoogla uu soo gaaray laakiin haddana aan la ogeyn in jab uu jiro la xiriira lugta iyo sinta qeybaha qarax uu ka asiibay sidoo kale waxaana xog badan laga helin xaaladda markuu galay xaaladda qalliinka kadib oo weli ku jiro isbitaalka qeybta qalliinka sida xaaladiisu ay noqotay laakiin waxaa la ii sheegay inuu wanaagsanaa uu hadli karayay wuxuu u baahnaa xaalad deg deg ahoo dhiig in loo miiray oo saxafiyiinta dadka goobta gaara ayaa dhiig ugu deeqay ismaaciil khaliif